ciid wanaagsan halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efemiyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
waa galab arbaca ah lixda bisha julaay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenana waxaa ka mida soomaaliya oo maanta si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga iyadoo hogaamiyaasha soomaalidana ay dadka ugu hambalyeeyeen kuna baaqeen in nabadgelyada la ilaaliyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan leehay ciid wanaagsan bishi soon ee aan soo soonnay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda allah na siiyo waajibka salaada iyo maxaanku raha sujuudda iyo qiyaamka intaba aan soo samaynay ilaahay ha naga aqbalo guud ahaan barnaamijkeenna galabnimo waxaan idinku haynaa warbixinno kala duwan oo ka hadlaya sida magaalooyinka geeska afrika maanta looga ciiday goordhow ayaad warbixinadaasi maqli doontaan balse qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxa guddi baadhaysay go'aankii britain ay kaga qayb gashay dagaalkii ciraaq iyo doorkii ay ku lahayd ayaa maanta sheegay in faragelintaasi ay ahayd mid khaldantay oo reebtay cawaaqib ka dhashay oo ilaa haatan taagan guddigan oo waday baadhis socotay sannado badan ayaa sii daayay warbixin aad loo sugayey iyaga oo ay waraysiyo kala duwan la yeesheen dhinacyadii ku lugta lahaa islamarkaana ay akhriyeen ama u kuurgaleen in ka badan boqol iyo konton kun oo qoraallo ah guddidan ayaa rabtay inay ka jawaabaan in duulaankii ciraaq ee maraykanku hogaaminayay uu ahaa mid loo baahnaa iyo in xasilooni darrada ka dhalatay ay tahay mid la filan karayey madaxa guddidan ayaa sheegay in tallaabo milatari oo laga qaado ciraaq ay ahayd mid meelaha qaarkood lama huraan ahayd laakiin bishii maarj laba kun iyo saddex oo ku beegnayd xilliyadii duulaanka lagu qaaday dalka ciraaq may jirin halis deg deg ah oo muuqatay oo ka imanaysay sadaam xuseen wuxuu sheegay in go-aanka ku aadanaa in dagaallo la qaado in la qaatay ka hor intii aanay beesha caalamku ka quusanin in sadaam xuseen hubka laga dhigo laba baabuur oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday xero milatari oo ku taalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada cadan ee dalka yemen ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay weerarkan saraakiisha ammaankuna waxay sheegeen in qaraxa kabacdi rasaas la isweydaarsaday weerarkan ayaa kusoo beegmayay iyadoo maanta loo dabaaldegayo munaasabada ciidda magaalada cadan ayaa xarun kumeel gaara oo ah dowladda yemen kadib markii xuutiyiintu ay la wareegeen caasimada sanca kuuriyada waqooyi ayaa ooda ka qaaday biyo ku kaydsanaa balli kul yaalla xuduudda dalkaasi la wadaago kuuriyada koonfureed iyaga oo aan wax degniin ah siinin taas oo laga cabsi qabo in ay kor u sii qaado daadadka markii horeba ku dhuftay deegaanadaas ma jirto ilaa hadda cid wax ku noqotay biyahan laakiin kuuriyada koonfureed ayaa daadguraysay dadkii ku noolaa webiga imjirin deegaanadan waxaa maalmahanba ka da'ayay roobab xooggan kuwaas oo goor horeba laga daadgureeyey qaybo badan oo ka mid a dadka ku nool dhulka taagoodu hooseeyo maaha markii ugu horreysay ee kuuriyada waqooyi ay sidan oo kale biyo ugu fatahiso ama ugu sii dayso kuuriyada koonfureed hase ahaatee sannadkii labada kun iyo sagaal ayay sidan oo kale biyo ay sii daysay waxa ku dhintay ilaa lix qof oo u dhashay kuuriyada koonfureed orodyahanka reer soud africa oscar bisteres ayaa lagu xukumay lix sano oo xabsi ah maanta kadib markii uu dilay gabar ay saaxiibba ahaayeen oo lagu magacaabi jiray river stinkamp saddex sano ka hor xaakimka dacwadan oo lagu magacaabo takosile masifa ayaa sheegtay in sababta xukunkiisa loo khafiifiyey ay tahay inuu ka shallaayay dilka saaxiibadiis muddada uu xabsiga ku soo jiray iyo weliba inaanu xirnayn lugaha macmalka ah ee uu xirto xilliga uu dilkan geysanayay waxaana ay dhammaan arrimahaasi hoos u dhigeen xukunkiisa oo ahaan lahaa muddo shan iyo toban sano ah intii ay dacwadu socoto ayaa bisteros waxa uu sheegay inuu si qaldan u toogtay saaxiibadii oo uu u malaynayay in ay ahayd tuug guriga soo galay waxa uu ku dhex toogtay masquul xiran habeenkii valentineka sanadkii dacwad oogayaasha ayaa sheegay inuu ku talagalay inuu dil dilo markaasi saaxiibadii gabadhan ayaa ka qalin joobisay jaamacad dhanka sharciga ah waxaanay ahayd gabadh dharka xayeysiisa dabadeedna waxaana la sheegay in da-deedu ay ahayd labaatan iyo sagaal jir
ciid wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan guud ahaan maanta waxaa si weyn looga ciiday magaalooyinka waaweyn ee gobolka geeska afrika iyo weliba dunida muslimka magaalada muqdisho dadweynaha ayaa si weyn ciidda u soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dadka kula tukaday masaajidka isbahaysiga ee muqdisho fariin muuqaal ah oo uu dadka u soo diray iyo madaxweynuhu kaga hadlay doorashada dhacaysa isagoo sheegay in haddii doorashadani ay si nabad ah ku dhacdo ay wax weyn ku soo kordhin doonto haddaba sida muqdisho looga ciiday waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste madaxweynaha soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa maanta salaada ciidulfitriga kula tukaday boqolaal dadweyne ah masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho madaxweynaha khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey shacabka waxaana uu ugu horrayn ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan leehay ciid wanaagsan bishii soon ee aan soo soonnay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda allahna siiyo waajibka salaada iyo maxaanku raha sujuudda iyo qiyaamka intaba aan soo samaynay ilaahay ha naga aqbalo dembigeennana allaha dhaafo quluubteennana allah isu soo celiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa intaa kadib maanta waa munaasabad weyn waa maalintii ciidda muslimiintoo dhan ay faraxsan tahay shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta boqol kiiba boqol ah meel kastoo ay joogaan ay faraxsan yihiin oo ay soo guteen soo dhammaysteen waajibkii muhiimka ahaa ee bishii barakaysneed ee ramadaan oo aan soo soonnay alxamdulilah ayaan leenahay madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay weeraradii iyo qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay qaybo ka mida dalka waxaana uu tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxyadaasi waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto oo aan u tacsiyeeyo dadkii soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka gaartay weerarada iyo dhibaatooyinka ay tacadiyada ay geysanayaan kooxda nabadiidka ah maanta muxuu aha dagaalka aan kula jirnay ee al-shabaab waxaan leenahay walaalayaal kuwaasi naga dhintay waa shahiideen shahiid shahaadada rasmiga ana waa midaas qof sooman dembi aanan gelin gurigiisa joogo laga yaaba salli inuu ku dul fadhiyey in la qarxiyo oo la dilaahi waxaan u malaynayaa waxa diintu ay ka qabtay iyo dadnimadu ay ka qabtay intaba dadkeenu inay fahmi karaan waxaan leeyahay eheladii iyo iyo qaraabadii iyo xigtadii ay ka geeriyoodeen dadkaasi iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo qaarkood ay mas-uuliyiin u ahaayeen mas-uuliyaddii u ahaayeen waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah naga siiyo ayagina naxariistii janno allah ka waraabiyo mushkiladda maanta walaalayaalna haysato ee aan dagaalka kula jirnaahay waa daga mushkilad aan soomaaliya u gaar ahayn caalamka intiisa badan ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashooyin ay dalka ka dhacayaan dhowaan waxaana uu xusay in dowladdu ay dadaal ugu jirto sidii doorashooyinkaasi ay si wanaagsan ugu qabsoomi lahaayeen walaalayaal maanta waxaan maraynaa inaan u istaagno inaan qaab doorasho ah aan galno oo aan baarlamaanka soo socda aan ku soo xulanno qaab doorasho ah oo cod ah saduuq lagu ridayo oo weliba aan rabno in uu cod si kalsooni leh madax bannaaniyo ku jirto nadiif ah ku dhaca inuu noqdo aan rabno waa cod dalka soomaaliya qaybo badanoo ka mid ah ka dhici doona haddii alla yidhaahdo waa cod dad soomaaliyeed oo tiro badan oo aada iyo aada uga tiro badan intii soo dhisi jirta baarlamaanada ay soo dhisi u soo codayn doonaan codayntaasi waxay dhacaysaa afartan iyo toddoba sano kadib markii codayn noogu dambaysay codayn macno leh oo dadku ay raalli ka yihiin dadku ay leeyihiin dowladdooduna ay ka soo shaqaysay afartan iyo toddoba sano ka hor ayaa noogu dambaysay maanta ayaan gelinaa dadka soomaalida waxaan u dardaarmayaa yaan la idin tusin xumaan yaan la idin tusin waxa naga dhiman keliya iyo waxa qabyada ah noo dhiman yaan la idin tusin waxa noo qabsoomay aan aragno tani waxa noo qabsoomay ka mid tahay waxayna sababay doorashadaani ma aha inay qabsoonto oo keliya weliba si degan oo nadiifa inay ku qabsoon tahay wax weyn ay soomaaliya usoo kordhinaya dhinaca kale magaalada muqdisho ayaa maanta si weyn looga maamuusay munaasabadda ciidulfidriga waxaana qaybaha kala duwan ee bulshadu ay isugu hambaliyeynayeen farxadda ciidda waxaana jawiga magaalada iyo sida ay ciiddu tahayba v o a uga waramay mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee muqdisho ku dhaqan anigoo ah abwaan axmed siciid cali waxaan halkan ka caddaynayaa intii aan ka ciidaayey magaaladan muqdisho aan ku ciidaayey marka laga yimaado berisamaadkii ee soomaaliya ay barwaaqaysnayd marka laga yimaado waxay ahayd ciiddii iila fiicnayd waxaan arkay bulsho wada lebisan waxaan arkay bulsho faraxsan waxaan arkay bulsho iyada dhan iswalaashanaysa oo gacanta iswada dhunkanaysa oo isa shuminaysa oo aan awal waa la karsibaa loo kala loo kala leexleexan jirayee hadda toos isu salaamayso isa shuminayso lacag isa siinayso hanti isa siinayso ismarti qaadayso isu soo dhowaanaysa ayaan arkay waxaan ugu farxay si aan caadi ahayn xasan kaafi soomaaliya waxay qaaday wadadii aad adigu u baahnayd anna u baahnaa soomaaliyana u baahnayd waxyaabaha aan la yaabay oo i soo jiitay waxaa ka mid ah oo aan xoogaa aanan raalli ka noqon xasanow waxaa ka mid ah hubka la soo geliyey magaalada ay carruurta ku cayaarayaan waxaad arkaysaa suugi waxaad arkaysaa kaarihi waxaad arkaysaa qori beeka amlaliya berdaloon la yidhaahdo waxaad arkaysaa bambooyinkii oo la ridaayo taas waxaan u qaatay armay tahay soomaaliya hubkaa kusii tababarato oo yay degin qalabka macmalka ay carruurta ku dheelayaan kaas weeye qalabka carruurta ku dheelayaan waa hubkii caadiga ahaa qaarkood haddii lagugu soo rido waaba waxaad lafahagaad u cararaysaa taas xoogaa baan siri armaa meesha wax ku jiraan laakiin sida ciyaalku u labisan yihiin oo haweenku u labisan yihiin oo odayaashu u labisan yihiin oo laysu marxabaynaayo waad yaabaysaa xaafadba xaafad markaad uga gudubto waxaad is leedahay tanu maba aha soomaalidii soomaaliyadii colaaddu dhex martay ama colaaddu ka dhacday ma aha xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
ciid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dhinaca jabuutina waxaa maanta si weyn loogu dabaaldegay ciidulfitriga iyadoo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo dadka kala qayb galay salaada ciidda uu dadka ugu baaqay inay iscafiyaan ramadaan muuse ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo soo diray dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday munaasibadda ciidalfidrida iyadoo subaxnimadii saaka dadku ay u dareereen salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa siday tahay caadadu kula tukaday dadweynaha mid ka mida goobaha bannaankaee loo qoondeeyey in lagu oogo salaada ciidda gaar ahaan goobta loo yaqaan miidaan cawleed ee degmada rasdika ee waqooyiga magaalada jabuuti ee sannad walba uu ku tukado madaxweynuhu inkastoo lagu jiro wakhtiyadii kulaylaha haddana cimilada ayaa maanta aad u wanaagsan iyadoo daruur iyo neecow qabow ay hadheeyeen magaalada jabuuti markii salaada ciidda la tukanayey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo dhambaal qoraala u gudbiyey dadweynaha reer jabuuti munaasibadda ciidalfidrida awgeed ayaa u rajeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti isagoo madaxweynuhu tilmaamay in la hirgelin doono dhammaan mashaariicda uu qorshaysan xukuumadda iyadoo xoogga la saarayo horumarka dhaqaale iyo madaxweynaha jabuuti ayaa ku xusay dhambaalka in munaasibadaha ciiduhu ay ku salaysan yihiin amba ay fursad u yihiin iscafinta iyo isku soo dhowaanshaha waa sida warku u qoran yahay iyadoo uu rajeeyey nabadgelyo iyo xasiloonni waddammada islaamka ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin gaar ahaan dalalka soomaaliya iyo yeman sidoo kale waxaan kula kulmay hotel sharatonka jabuuti qaar ka mida mas-uuliyiinta mucaaridka jabuuti sida cumar cilmi khayre iyo cumar shirdoon cabaas oo iyaguna iiga warramay dareenkooda ciidda dareenkayagu aad buu u wanaagsan yahay ummadda reer jabuuti dhammaantood gudo iyo dibad meeshay doonay ha joogaani waxaan leenahay ciid wanaagsan sannadaa sannadeeda
nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash inuu ilaahay inagu gaadhsiiyo iyaan weydiisanaynaa mudane guddoomiye hadal qoraala oo habeennimadii xalay madaxweyne ismaaciil cumar geele oo ku lahaa ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti hadalkaasi qoraalkeed waxaa ka mid ahayd wakhtiyada ciidda waxaa ku habboon in layscafiyo ma lays odhan karaa fursad baa maanta meesha ka bannaan oo halkaa way iskaga soo dhowaan karaan mucaaridka iyo dowladdu
waxa weeye wuu wanaagsan yahay hadal la yidhaahdo oo waa wakhti ciideed oo in dee hadal wanaagsan la yidhaahdo waa wax ku habboon weeyaan kolka dhan walba la eego dhaqankeenna diinteenna dhan walba kolka la eego waa wax ku habboon in hadal wanaagsan la yidhaahdo laakiin dee hadalku wuxuu ku xidhan yahay cidda tidhi cidda tidhi iyuu ku xidhan yahay marka waxaan u malayna uun hadal debnaha ka soo baxay oon meel durugsan gaadhayn inuu yahay ayaan u malaynayaa arkiisa doonni cumar shirdoon cabaas munaasibadii ciidalfitri ayaynu ku jirnaa maxaad markaa aad odhan lahayd amba dareenkaagu yahay maanta aniga dareenkaygu heer saruu joogaa meel saruu joogaa dhulka ma yaallo waxaan leenahay ummadda reer jabuuti oo dhan dhinacay doontaba ha joogaan meeshay doonaba ha joogaan ciid wanaagsan cumar shirdoon maxaa lays odhan karaa baryahan dadweynaha reer jabuuti intiisa badan waxay dhahdaan mucaaridkii waa isla aamuseen ma intii doorashadun bay hawlihiinu ku dhannaayeen may may may waxaasi waa waxaan jira weeyaan hawsha u s n way socotaa waxaa lagu sheekeeyaa ama lagu dhaanteeyaa la yidhaahaa way baaba'day way qaraxday waan kala kaxaynay waa wax burburay sheekadaay waa sheeko talisyada iyo inta u shaqaysa ka socota weeye waxaan leenahay u s n mana baabi'in mana burburin waxa ay ka xoog weyn tahay maanta ma jiro ninkii dee tilmaamsanaya qof baxsaday iyo qof meel kale u doontay dheemaal iyo mid kale oo orday ninkii dee tirsanayay isagay jirtaa laakiin rukunnadeedii iyo xididadeedii u s n maanta maalin ay ka xoog weyntahay ma jirto waana la arki doonaa mustaqbalka hadduu ilaah idho dhinaca dowladda inkastoo aan la xidhiidhay mas-uuliyiin dhowra hase yeeshee ay ii suurageli weyday inaan la kulmo amba aannu isku helno telefoonka oo intiisa badan ay demiyeen mas-uuliyiintaasi waa rabadaan muuse v o a jibuuti oo idinleh ciid mubaarak
dadweynaha ku nool puntland ayaa maanta isugu soo baxay salaaddii ciidda iyada oo ay dadku ku tukadeen goobaha fagaarayaasha ah ee loogu talagalay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa salaaddii ciidda ku tukaday magaalada gaalkacyo isagoo ka hadlay xaaladda ammaanka ee magaaladaasi iyo arrimo kale faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa faadmo yaasiin jaamac magaalooyinka puntland ee garowe gaalkacyo iyo boosaaso ayaa waxaa dadweynuhu ay salaada ciidulfidriga ku tukadeen garoomada waaweyn ee kubadda cagta iyadoo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland sida madaxweynaha puntland madaxweyne ku-xigeenka culimo awdiin isimo iyo dadweyne kale oo aada u fara badan madaxweynaha puntland oo salaada ciidda ku tukaday magaalada gaalkacayo ee xarunta gobolka mudug ayaa salaada kadib waxa uu khudbad ka jeediyey garoonka cawaale ee magaalada gaalkacayo waxaana uu tahniyad iyo bogaadin ciidda ku wajahan u diray dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan
anigoo fadliga maalintan barakaysan ee ka faa'iidsanaya rabaa inaan tahniyadda ciidda u diro shacabka reer puntland iyo soomaaliyeedba aan idhaahdo ciid wanaagsan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ciidda ciiddeeda kale inuu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo wadajir iyo midnimo
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira nabadgelyada magaalada gaalkacayo iyo isbeddel uu ku sameeyey qaybaha maamul ee magaaladaas tallaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad oon isfaraynaahi waxaa weeye inaan amnigeena adkaysanno wada shaqayno haddaan nimid waxaa jirta waxyaaba yar aanu samayno isbedela dhanka maamulka iyo amniga ma aha inaan leenahay kuwii hore waxama ay qabana way xumaayeen laakiin waxaan rabnaa un waxa aan meeshii wixii noo fiicanna inaanu ku sii darro oo sii hagaajino wixii naga khaldanna aan isku dayn inaan saxno waxaan rajaynayaa marka in maamulka cusub iyo dadka cusub oo la magacaabayna aada la shaqaysaan insha allah waxaan rajaynayaa maamul wanaagsanna degmadu inay soo dhisato kabacdina maamulkii iyo gobolkii iyo degmadu inay si fiican u wada shaqeeyaan shacab iyo dowladna wadajir iyo midnaba aan ku shaqayno intaasun baana anfacaysa tafaraaruq iyo hadal iyo tashwiish iyo war xunoo la sheegaa xumatrayo waxaa loo baahan yahay cid gaar nabadgelyo u helaysaa ma jirto cid gaar nabadgelyo xuman ay u saameynaysaa ma jirto islaan ciise islaan maxamed oo salaadii ciidda kula tukaday dadweynaha garoonka midho awaare ee magaalada garowe ayaa dadka reer puntland ugu baaqay inay ka muuqato rabitaanka dowladnimada ilaalinta amniga iyo horumarka puntland reer puntlandow dowladda aad maqlaysaanin idinka weeye dowladnimada iyo rabitaanka iyo nabadgelyadu idinka ha idinka muuqdeen oo sidaa waxa aad rabtaaniin oo wanaagga ah aad dawladdu idinku hoggaamiso karila'dahay ama ka jilicsan tahayna aad ugu tustaaniin oo tidhaahdaaniin waxa annagu aannu rabno ama ficil ahaan aad ha u arkeen ama af ahaan aad u tidhaahdeene waxa idinku aad rabtaaniin ayaa la rabaa inuu idinka muuqdo waxa noloshiinna iyo sharaftiinnu tahay wanaaggiinna iyo nabadgelyadiinnu inay idinka idinka soo beermaaniin hadhowna dawladdu idinku hoggaamiso iyaduna markaa wixii idinka dhiman ay idinku kabto
islaan ciise ayaa sidoo kale waxa uu xukuumadda puntland ku booriyey inay ka midha dhaliso ballanqaadyadii ay horay bulshada ugu soo bandhigtay dawladdana hadda waxaa loo baahan yahay nin saartumay luuq dalbay baa la yidhi dee wixii ay shalay ballan qaaday iyo waxa loo ay mudan tahay oo laga sugayo baa looga baahan yahay iyadana in laga helo oo qofku wixii aana baartiisa iyo awooddiisa iyo aqoonshiisa ahayn dee laga kuma eedaysna laakiin wixii intaas ah waxaa looga baahan yahay qayb ka midihii inay ka muuqato fushana baa loo baahan yahay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee puntland ayaa farxadda ciidda la wadaagay idaacadda v o a waxaana cododkoodii ka mid ahaa sida tan bismillah magacaygu waa maxaa cabdinaasir macalin siraad waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciidda dhammaan saxaafadda si gaar ah v o a sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa asxaabta magacayga iyo muuqaygaba taqaano waxaan leeyahay hambalyo hambalyo magacaygu waa maxamuud maxamed bashiir waxaan joogaa caasimadda puntland ee garwe waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ku lacaam wa antum bikhayr waxaan si kal iyo laaba u salaamayaa hooyaday wilkeed maxamed cabdi oo ku nool dowladdeegaanka soomaalida etoobiya si gaar ahaan gobolka nogob degmada garbo
magacayga oo saddexan waxaa laha maxamed cabdirasaaq maxamuud maxamed juma laygu magacaabo ninaastayda waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo wada iiday farxaddana waan la qaadanayaa waxaan leeyahay dhammaantood kullu caam waantum bikhayr sanadkaa sanadkiis kale insha allah allah nagu gaarsiyo insha allahu tacaala cawilaadan baa la yidhaahdaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka caalamka ku nool waxaan leeyahay kullu caama waantum bilkhayr waxaan leeyahay ciidkan ciidkiisa ilaahay u gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo waxaan aad ugu hambalyaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyada codka uu soo gaarayo waxaan aad u salaamayaa dhammaan madaxda soomaalida iyo dadka mustaqbalka leh oo idin soomaaliya idin waxaa leeyahay guul wacan mubaarak cid mubaarak shacabka reer puntland iyo ummadda muslimiinta dhan cid mubaarak antum bilkhayr waa magacay waa xabsi maxamuud aadan ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr waxaan halkan uga hambalyanayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta hambalyo hambalyo ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr barakaatu dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay muslimiinta meel ay wada joogtaba qalbiyadooda ha isku dumo ciid mubaarak baan leenahay soomaali meelay joogto waxaan leenahay ilaahay qalbiyadiina ha isku dumo ilaahay dalka nabad ha nooga dhigo nabad dariiqyada magaalooyinka waaweyn ee puntland ayaa waxaa saaka waaberigii lagu arkayey dadweyne aada u fara badan oo isla dhex marayay farxadda salaanta ciidda faadime yaasiin jaamac v o a garowe
magaalada hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan ayaa iyagana si nabad ah maanta looga ciiday madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa dadka magaalada hargeysa salaadii ciida la dukaday wuxuuna ugu baaqay in amniga la ilaaliyo isagoo dhinaca kalena munaasabada ciidda baaq nabadeed u diray beelaha colaadu ay ku dhex mareyso gobolka sool warbixintan hargeysa waxaa kasoo diray waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwa boqolaal dadweyne ah oo ka mida bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa saaka aroortii isugu soo baxay masaajidada waaweyn iyo goobaha barxadaha ee xaafadaha magaalada halkaasoo ay si wada jira ugu oogeen salaadii ciid alfitriga iyadoo subaxii horeba ay halmar isla oogsadeen takbiirta masaajida ee munaasabada ciid alfitriga madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaaye iyo qaybo ka mida mas-uuliyiinta dowladda ayaa boqolaal dadweynaha salaada kula tukaday masjid jaamaca weyne bartamaha magaalada hargeysa iyadoo madaxweyne siinaayo hadal kooban uu ka jeediyey uu bulshada uu ku hambeliyey munaasabadda ciidda islamarkaana ilaahay uga beriyey inuu cibaadadii iyo soonkii ka aqbalo munaasabadan ciidda ilaahay ha inaga aqbalo ilaahay waxaynu ka barya ciidda inaga aqbalo dadka muslimka meelay joogaanba sanadka sanadkiis ilaahay bashbashiyo barwqaynu u gaadhsiiyo ummad muslimaynu nahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu sanadka sanadkiisa bashbashirooqayna u gaadhsiiyo nabadgelyo iyo wadajir iyo midnimo ina siiyo ayaynu ilaahay ka baryaynaa geesta kale madaxweyne axmed maxamed siinaaye khudbad muuqaal ah oo uu bulshada ugu talagalay ayuu kaga hadlay nabadgelyada isagoo shacabka somalilanna ugu baaqay inay ka garaabaan nimcooyinka ay haystaan islamarkaana ay nabadgelyada ilaalinteeda meel uga soo wada jeestaan ducaa qabayaa maanta waxaanu joognaa qaraan ahaan meel wanaagsan oo samo iyo sareero weyn leh taasoo in badan oo qayr keeni aanan inala qabin muti soomaaliyeed ayaa tidhaahdaa banaada intay kaa maqan tahay qayrka ayay la joogtaa waa eebbe mahaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu manaystay gallado badan iyo nimcooyin aan la soo koobi karin ummadda gobta ahi waata abaal gudda ee waa inaynu ka garownaa alleheenna uu mahad celinaa ummad ahaan waxaynala gudboon inaynu dhinac uga soo wada jeesanno ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarnimadeenna dhinaca kale madaxweyne siinaaye waxauu khudbadiisana baaq nabadeed ugu diray beelaha ay dirirtu ku dhex martay deegaanada dharkayngeeye iyo dhumay ee gobolka sool isagoo ugu baaqay inay joojiyaan dhiigga dhexdooda ku daadanaya nabaddu waa asaaska nolosha aadamaha waana waxaynu ummad ahaan kusoo caawiya caanamaalnay sidaa darteed aniga oo munaasabadan ciidalfitriga ka faa'iidaysanaya waxaan mar labaad baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ah ee dhibtu ka dhex martay deegaanka dharkayngeeye iyo duumay waxaan leeyahay walaalaya colaad wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho ee joojiya dhiigga daadanaya iyo dhagarta dhexdiinna wararka naga soo gaadhaya deegaanada kale ee somalilan ayaa sida oo kale si weyne looga oogay munaasabadda ciidalfidriga amaba soonfur iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladduna ay bulshada kula wadaageen farxadda ciidda magaalooyinkaasi sidoo kale war qoraale oo soo gaadhay xafiiska v o a ee hargeysa ayaa guddoomiyeyaasha xisbiyada siyaasadda somalilan iyaguna dhinacooga dhambaal hambalyaa ugu direen shacbiga somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa dadkii soomanaye deeqluhu ammaano bisha onta diideen dambarkeeda muudsada dabuubtii rasuulkii qur-aanka u daliilo waadirajaya khayrku iidow
ciid wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo ku yaala jubbooyinka waxaa maanta looga dabaaldegay ciid alfidriga iyada oo madaxda maamulka jubbaland ay dadka salaada ciidda kala qayb galeen haddaba sida looga ciiday deegaanadaas waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed dadweynaha magaalada oo si qurux badan u soo labistay ayaa saaka lagu arkayey iyagoo ku damaashaadaya fagaarayaasha iyo waddooyinka magaalada kismaayo dadka ku nool magaalada kismaayo ayaa sannadkan si wada jira u wada xusay maalinta ciidulfidriga halka ay sannadihii hore laba jeer kala xusi jireen munaasabadda ciidda magaalada kismaayo oo ay sannadkii afraad gacanta ku hayaan ciidamada jubbaland iyo kuwa amisom weli waxaa ka jirta feejignaan xooggan oo dhanka ammaanka goobaha ay saaka salaada ku ogeen dadweynaha magaalada ayaa la arkayey ciidamada ammaanka oo aad u sugaya ammaanka iyadoo laga cabsi qabo in maleeshiyaadka al-shabaab ay beegsadaan goobaha ay dadka ku tukanayaan salaada ciidda dareenka farxadeed ee maalinta ciidda ee dadweynaha ku nool magaalada kismaayo aad ayuu u sarreeyey ayadoo ay dadweynuhu isdhaafsanayeen salaamaha farxadda ciidda ciid wanaagsan ee waxaan u hambalyeynayaa muslimiinta caalamka meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel ay joogaan baa ciid mubaarak kull caam wa antum bikhayr Ee, gaar ahaan ummadda- ummadda shacabka reer jubbaland magacayga mursal sheekh maxamuud boqolsoon waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida halkan ku nool قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد فطر وناكسر عاد ما هو فرح سنة dadka muxuu ahaaye xumaanta ilaahay ha soo hanuuniyo ma odhanayna hadda wixii ka dambeeye dadkii xumaan samaynaya ilaahay ha ka soo qabto ummadda wabilaahi towfiiq antum bilkhayr waxaan rajaynaynaa ciidan ciideeda inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo santiin waxaan ilahay ciid wanaagsan waa cabse mashaaq qaasin waxaan halkan uga hambalyeynayaa bahda sportiga meel kastay joogaan waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa qoyskayga eh, hooyaday ciid wanaagsan ciid wanaagsan sidoo kale haweenka iyo carruurta ku nool magaalada kismaayo ayaa qayb ka ahaa damaashaadka maalinta ciidda bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa nasre cabdi ismaaciine ciidan maasha allah farxad ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogaan farxad ku ciidaan leh bashbash iyo waraaqo ciidda saa u ciili waa ciid farxad leh ciidda hore iyo ciidda waxaa u dhexaysa farxad aad u weyn waxaan salaamaya aabbahe waxaan salaamaya hooyada ciid wanaagsan si fiican aa u iidne cabdulaahi maxamuud baashi anoo ah magaalada kismaayo ku nool ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaa salaamayaa inta muslimiin ah oo reer jubbaland ah
ciid mubaarak baan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan madaxweynaha jubbaland iyo xubnaha maamulkiisa ayaa iyaguna ku ciiday xarunta madaxtooyada maamulka ee kismaayo hadal kooban oo uu jeediyey madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay dhulalkii dowladda ee la deegaansaday iyo sidoo kale caqabadaha dhanka boosaska ee ka taagan magaalada kismaayo waxaan rabaa inaan idiin sheego meeshaan nin waliba mar buu joogaya tan maanta aan joogno waxaan hadda rabaa dowladda aan dhisnay iyo sistamka aan samaynay waxa ugu horeeya tallaabo ka qaadi doonta waa dhulka dowladda dhulka ay dowladdu lahayd waxaan rabnaa in la soo celiyo guriga dabarka ee xaaraanta lagu dhisay waa la dumin sidoo kale degmooyinka iyo deegaanada ay maamulaan al-shabaab ee deegaanada jubbooyinka ayaa iyaguna si weyn looga xusay munaasabadda ciidulfidriga khadar maxamuud xareed kismaayo
ciid wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay markana beledweyne gobolka hiiraan waxaa dadweynuhu ay maanta u dabaaldegayaan munaasabadda ciidulfitriga sida uu kusoo warramayo waryaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane waddooyinka magaalada ayaa waxaa buux dhaafiyey caruur waalidkoodu ay ugu labiseen dhar aad u qurux badan ururka haweenka gobolka hiiraan ayaa farxadda awgeed ee munaasabadan ciidulfitri waxay la qaybsadeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada beledweyne iyaga oo u geeyey waxyaabo macmacaan ah si ay munaasabadan qaybtooda u gaarto Ee, maanta ee, xalfadan meeshan waxaan ugu imid ee, maxaabiistii ee, degmada beledweyne ku xirneed anigoo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka hiiraan iyo dhallaanka duniya daahrdhicisow gud- maanta inaan maaragta duruufta waxaan u helay maanta inaan iyaga la iideysto inaan maaragta halkan gaal shiraha aan ugu imaado ee, mar walbana waxaan diyaar u ahay inaan garab istaago dadka saas oo kale ee maaragta wax ugu dhaceen ilaa ninkaan amar ku dhac xukun ku dhacay wax uu isaga markaas ku talagelin inay dhici- jirinaa laga yaabaa waxaan u keenay buskud waxaan u keenay xalwo waxaan u keenay faanto cabitaan waxaasaan u keenay waxaan ugu talagalay maanta iidda ah mar walbana waa ogaanaa kii jiradaan ogaanaa hadda qaar xanuunsanaan ugu imid hadduu ilaah yidhaahna waxaan rajaynayaa inaan daawo u keeno qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o a ayaa dhambaal tahniyad ah asxaabta iyo qaraabadooda hawada u marinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu ah yuusuf cilmi roble dhammaan codkayga iyo muuqaalkayga qofkii taqaana waa salaamaya bismillaah ciid wanaagsan xuseen xasan dhaqane marka hore adiga ayaan ku salaamayaa iyo tiimka v o eda marka xigta waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeyahay ciid mubaarag anigoo ku hadlaya afka saxufiyiinta gobolka hiiraan jamaal cali yare magacayga waa mahad ciidan cismaan ee, ku nool beledweyne waxaan aada u salaamayaa muslimiinta dhammaan meel walbay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid saciid kullu caamin wa antum bikhayr aad ayaanu faraxsannahay maanta si weyn ayaa looga ciiday dhammaan muslimiinta meel bay joogaan marka aad iyo aad ayaan faraxsanahay waa mahadsantihiin v o a magacaygu waa cabdi axmed xuseen cabdiyare hambaliyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hooyaday macaan dhaqan cabdulaahi ciyo iyo weliba dhammaan walaalahay meel kastoo ay joogaan dhammaan reer axmed xuseen meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hayaa kale yaa salaamaysaa magacaada ku bilow magacayga mustafa xasan cabdi runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan aan salaan aan dadkayga u gudbiyo waxaan halkan ka salaamaya hooyaday macaan salaad cabdulla guure iyo aabaya xasan cabdi iyo dhammaan reer xasan cabdi meel waliba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan magacayga waa ikhraa cali cumar waxaan ka mid ahay dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta farxadeyda lama soo koobi karo ciidan farxad saa'id ee aan maanta dareemayaa meel walba ay joogaan muslimiinta dhammaan waan salaamayaa khaasatan waxaan salaamayaa waalidiinteyda ardaydeyda iyo weliba macalimiinteyda meel walba ay joogaan iyo dhammaan dadka ku nool magaalada beledweyne dhammaan muslimiinta waxaa leeyahay meel walba joogaan ciid wanaagsan kulla caam waantu bikheer ciidda ciiddiisa kale ilaahay hanu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waa mahadsan tahay magacaygu waa aadan cabdi axmed waxaan salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaana bahda idaacadda v o a oo adigu xuseen xasan dhaqnaa aad baan kuu salaamayaa ciid wanaagsan ayaan leeyahay mahad ciidan cismaan oo saaxiibkey waan salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaan waan salaamayaa waalidiintay hooyaday raaxa cabdulaahi aabey cabdi axmed iyo walaaladayna aad baan u salaamayaa dhammaantiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan yusuf anoo ah magacayda mustafa cali yuusuf oo loo yaqaano jeeg ciyaartooyda gobolka hiiraan siiba madbacadda qarankan udeelay waxaan salaamayaa saaxiibayaashay oo jaalida joog reer hiiraan dhan sakiir oo kabiir ma dumar kulliga waan salaami ciid wanaagsan korneel faarax cilmi macow taliyaha qaybta ciidanka asluubta beledweyne waxaana soo booqday guddoomiyaha ururka haweenka waxaynu saaki noogu soo booqatay xoogaa quraacay noo keentay buskud iyo xalwo iyo ka farxisay saakay maxaabiistii iyo wixii askar oo meesha joogay dambiya waxaa weeye wax dila iyo wax shabaaba ay u kala xiran yihiin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dadweynaha ku nool gobolka waqooyi bare ee dalka kenya ayaa dhinacooda iyaguna maanta u dabaaldegaya ciidal fidriga magaalooyinka iyo goobaha sida weyn ciidda looga xusay waxaa ka mid ahayd magaalada gaarisa iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab sida uu kusoo warramay wariyaha v o a waqooyi bari kenya maxamed faarax shire guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya maanta waxay ku soo dareereen masaajidda waaweyn ee ciidda lagu tukado raxanraxan ayayna u soconayeen iyagoo dhammaantoodna salaanta islaamka isweedaarsanayey garoonka weyn ee jenaraal maxamuud ee bartamaha gaarisa kumanaan ayaa isugu soo baxay daqiiqad walbana waxaa halkaasi soo gaarayay raxan dada oo intooda badan ay ku labisnaayeen dhar aad moodda in lagu soo wada cabbiray carruurta iyo dadka waaweyn quruxdoodun indhaha ay ku darandarayeen culimaadudiinka oo guud ahaan hoggaaminayay salaadaha kala duwan ee lagu tukaday wajeer mandheera gaarisa xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka wada hadlay sugidda ammaanka iyo ka qayb qaadashada arrimaha bini'aadamnimada ayagoo dhaleeceenna u soo jeediyey kooxaha argagixisada kuwa dalkani kenya oo ay ku sheegeen in ay ka tillaabeen kenya iminkana masaajidka barakaysan ee madiina qaraxyo ay doonayaan inay ka geystaan sheekh cali guure oo horkacayay culimmaa udiinkii maanta jenaraal maxamuud garoonkiisa ka hadlayay ayaa daleecayn dusha oga tuuray kooxahaasi meeshan maanta aan taagana iyo ciiddan aan isugu imaana waxaan ka iddaanaynaynaa oon calayhi dhabada kaga tuuraynaa baytullaahi alxaram almasjid annabawiy alkariim masjidkii rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi xiqdi qabaha caloosha xiqdiga u qabo ee rasuulka qabrigiisa inuu guban rabo ee masjidka ilaahay la mahmahday inuu gubo calayhi korkiisa allaha ku rido intii waxaa niyadeeda qabta meeshanaan ka iddaanaynaynaa arrintaa muslimiinta aad baan uga xumaanay ma haddaa rasuulkeena loo soo dhigto in la qarxiyo ma haddaa masjidu rasuulilaahi loo culimmada kamaysan hakanin inay ka hadlaan arrimaha kale ee siyaasadda iyo horumarka dalkani kenya waxayna soo qaadeen in arrimaha dadka qaxootiga ee dhibaatooyinka ku haysta gudaha dalkani kenya dadka muslimiinta ee walaalaheena ee qaxootiga ku jirow ayar ismeeree bani aadam weligii ma xariisnaan karo bani aadam xoolaha ma xariisneeno kolla foofaan kolla soo hoydaan inaad weligaa iska xariisnaatood xaraha ku jirta xaraha qaryootiga xaraha qaxootiga xaraha qaxootiga in dhida guro ma aha war ayar ismeereeyo saaqad ilaahay waasac waaye ismeereeyo oo waxba ma aragtaay maasameela ku noqon idhaha guri soomaaliya dad baa jira dad baa jira soomaaliya baa jira haddaba ku nool dadka un bay ka mid yihiin dowladdas ha u tartiibiso dadkaas laakiin inay soddon sano konton sano weligood xara un ku xaraysnaadaan oo jinsiya leen kinyaan ay aheen soomaalin ay aheen oo sidii xoole meel ku xaraysnaadaan macquul ma aha dadka inuu xor u shaqaystaa fiican dowladda garisa county ayaa markii ugu horreysay waxay samaysay soo dhoweynna u samaysay kumanaanka carruurtaee ku dhaqan garisa county ayadoo xarun malaayiin lacag ay ku baxday u furtay waa meel ka fiican ma laha mejan raaxo waa wallahi.
waa ciidaysan miya maanta Haa, waa ciid ciid ciid saan ah. haa ka warran wax lagaa bixiseen ma ma ma ma waa bilaash ilaahay khayraasi aan dhilen saas way maxaa noo dhise nadiif
anaa dhise allah qarshiyo oon ducelinaa oon ducinna maad maad maad karkiisa ahaato maxaa ku ciyaarteen maanta si fiican baa u ciyaara maanta haa waa iska ciyaarinaa waalidiinta ayaa waxay ka mid ahaayeen dadkii halkaasi carruurta keenay iminkana waxay ku naaloonayaan adeegaasi bilaashka ah ee dowladda u fidinayso magacayga waa deeqa cabdulaahi dhabar
deeqa alka maxaa ka soo doonteen meeshan ilmaha ayaan keenay inay ku ciyaaraan Haye.
marka waad ku faraxsan tahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay ilmaha waa kan aan kari la'na meel kastoo ay gelayaan maya waxbana lagama qaadin waa bilaash dowladda gaarisa county ayaa noo dhistay waa aadaan ugu faraxsanahay beri hore xagee aadi jireen ka hore intay countiga bilaabanin waxaan maana qabi jirin haddee hadda aadaan ugu faraxsanahay waxaan naloo bilaabay waxaa la yidhaha safiya wakaas maanta wallaahi bilaahi maasha allah waan faraxsanahay gaarisa maasha allah waxaan ula hagaajiyey meel fiican aan ku dalxiisno wallaahi bilaa maasha allah qaar wallaahi iid- iid wanaagsan ayaan leeyahay muslimiinta dhan waa tahay carruurta ka warran maanta farxaddooda wallaahi maasha allah caadi ay u faraxsan yihiin dhammaan ool muslimiinta dhan way faraxsan yihiin maasha allah caadi wallaahi gaarisa caadi ahna loogu iidahayaa culayskaha iyo zaxmadda gudaha magaalada gaarisa ayaa waxay noqonaysaa midii ugu badneed ee ebed soo marta iyadoo sanadba sanadka ka sii dambeeyana gawaaridaha iyo dadku ay ku sii badanayaan gudaha magaalada shacabkuna waxay ahaayeen kuwa hawada isku marinaya salaamahooda waxaan salaamahayaa oo kale waalidiinta oo aad qaalagteeda uga ah hooyaday iyo aabbahay hooyaday oo la dhahaa amine axmed iyo aabbaha la dhahaa xamdi macarsaaq oo jooga waddanka etoobiya khaasatan gobolka afdheer janaan maxamuud baan maanta ku ciidnay alxamdulilah ilaahay mahad ka gaadho aad baan ugu faraxsannahay Ee, intaa kadib waxaan ka salaamayaa halkan walaalahay aadka u sharaf badan oo kala jooga adduunka daafihiisa meelaha kala duwan halkan aadna waxaan uga salaamhayaa dadka reer gaarisa ee sharafta badan ee wanaagsan magacayda waa maxamed bashiir xaashi oo maarata ku soo celiyay garoonka weyne jaraal maxamuud ee gaarisa county aad iyo aad waxaan u salaamaya muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan muslimiinta walaaladay ee maarata dalka iyo dibadda meel kasta ay ka joogaan waxaana halkan ka salaamayaa dhammaan akhasaabtaydii iyo dalka maarata walaaladay aabbayaashay maxamed faarax shire v o a gaarisa xiriirkii dhulkaana haddii u kacaagay cambaha bislaaday aynu ku ciidno annaguna ciidne idinkuna ciida annaguna ciidne idinkuna ciida nabad iyo caano aynu ku ciidno nabad iyo caano aynu ku ciidno nabad iyo caano aynu ku ciidno
warbixinadii dhinaca ciidda ayaynu weli dhegaystayaal bartamaha kaga jira sidoo kale caaw waxaa idiin soo socda barnaamij gaara oo ciidda aan ugu talagalnay haatanna dhinaca iyo cadaado magaalada cadaado ee gobolka galgudud laba qof ayaa dhintay kadib markii maanta maleeshiyaad hubaysan ay weerareen saldhigga ciidamada booliska ee cadaado warbixintan waxaa gaalkacya kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq weerarkan ay maleeshiyaadka hubaysan ku qaadeen saldhigga ciidanka booliska magaalada cadaade ee gobolka galgaduud ayaa sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca laba kale sida v o e da uu xaqiijiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug cali cabdulaahi galawax arrinta saldhigga waxaa jirta maleeshiya beeleed oo oo runtii arrin yaroo shaqaaqa ka dhacday qaad min qaadwalayaal ah oo saldhigga weerar ku soo qaaday runtii halkaasna shil baa ka dhacay dhimasho laba qof ah qof shacaba iyo nimankii wax soo weerara mid ka mid a ayaa ka dhacday waana cambaareynayna in dhibka noocaas oo kale ah oo si fudud ku dhacay oo lama filaan ah dhaawaca laba qof ayaa dhaawacantay dhimashaduna waa labo intaas ayaan ognahay xagida wasiir ku-xigeenka amniga galmudug ayaa ka waramaya wixii maantay ka dhacay cadaado iyo sida uu ku bilowday weerarka kooxaha hubaysan ay ku qaadeen saldhigga ciidanka booliska galmudug ee cadaado maleeshiyaadku waxaa la ii sheegay in n ay baabuur qaad wada ee booliisku ay qabteen ay ku dhex arkeen dareys ciidan oo booliis ah gaarigoo wada su-aalo markii weydiiyeen oo gaarigii soo celiyeenna ay nimankii qaadka iska lahaa ee arrintaasi booliiskii kula dagaalameen ayna gaarigii ka dhigteen kabacdina uu uu hal sidaas ayay ayay arrintu u dhacday si accidentii fudayda ayay ahayd oo lama filaan ah isku dhacyada sida fudud ku dhex mara dhinacyada hubaysan ayaa sababa khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ha yeeshee galmudug ayaa sheegaysa inay wadaan qorshayaal ku aadan sidii loo xakamayn lahaa dhacdooyinka noocan oo kale ah
aad iyo aad istaraatiijiyad waxaa jirta annaga noo degsan oo amniga aan ku sugayno weliba gaar ahaan wasaaradda amniga waxaan dhawaanna insha allahu tacaala waa la dareemi doonaa shaqaaqooyin aada u fara badanna runta cadaada kama dhacaane waxaa laga yaabaa in sanadkiiba mar wax yar ka dhacaan oo oo aada iyo aada u liita markii loo fiiriyo meelaha kale marka alxamdulilah waxaan dhihi karaa ilaahay baa mahad iskale iyo shacabka deegaankaba si kastaba ha ahaatee xaalka magaalada cadaado ayaa degan mana jiraan wax qulqulato ah oo hadda ka taagan ha yeeshee isku dhacyada ciidamada iyo kuwa dhex mara maleeshiyaadka iyo ciidanka ayaa ku soo laalaabtay magaalada cadaado oo xarun kumeel gaar u ah dowlad goboleedka galmudug xaaladdu aada iyo aad bay u degan tahay magaalada cadaado oo runtii looga bartay nabadgelyo aada u fiican wax dhiba oo zaa'ida hadda jira ma jiraan boqolkiiba boqol daqiiqo ka bacdiba dad aada iyo aada nabadda u jecel baa beledkan degan isla markiiba gacantaa lagu dhigay in xaaladda la sugo oo dadkii mataqaanaa de ninkii dhintana oo qalad ku dhintana dee waa kulley dabcan waxa weeye qalad buu ku dhintay wixii mataqaanaa marka wax zaa'id oo hadda ka jira ma jiraan boqolkiiba boqol nabadgelyo waay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel walbo aad naga dhegaysanaysaan ismaaciil bal ciidan ciidihii dalka lagu ciidi jiray maxay uga duwan tahay maxaa aragta ilaa hadda ma marka aynu ka hadlayno deegaankeena innaga imikaaba dee qoraxdii mar dhowed bay noo soo baxday waxaan filayaa sagaalkii iyo tobankiiba imikaba de wax yar kaarsan yahay tobankiiba toban daqiiqala xaggeena wey marka salaadii ciidda imikaaba dadkii ugu horreeyey ay tukanayaan marka inaga weli ciiddii inooma bilaabmo ciidda waa marka dhowr qof dhowr saf aa la duka laakiin soomaaliya marka la joogo kale salaadii labayo tobanka waxaa lagu kici jiray takbiirta lixda subaxnimo kale caruurta dhaqsay usoo kici jireen si alaabtay ku ciidi lahaayeen iyo ciyaartoodii iyo ciid mubaaragooda ay u raadsadaan qaarkoodna habeenkii bay ku seexan jireen marka waxaa moodaa wax saansaanahoo ciida meelaha qaar inayba ku yartahay weliba maalin shaqay kusoo aada dalkan oo dadku ay shaqaynayaan iyo macmacaanka aroortii la cuno xagga deegaanada soomaalida oo kale magaalooyinka waxaa caan ku ahaa aroortii marka salaada lasoo tukado guriga waxaad kusoo noqonaysaa inta badan waxaa caan lagu yahay inta awoodaa inay macmacaankii iyo waxyaabihii dharkii quruxda badnaa gaadiidkii waxyaabo badan oo dee ma garanaysaa muuqaalo niyadan ka ciidna marka hadda jabuuti laga sheekeeyey muqdisho laga sheekeeyey hargeysa laga sheekeeyey beledweyne si ay u ciidayaan dadkii innaga qoladeennan idaacaddaaba la qaato dee mar haddaynu deegaanadii muuqaaladii iyo wararkii wixii helayno taasi waxay wax badan kor u qaadaysaa dee dhinacii ciidda iyo inagu inaynu dadkii la joogno laakiin qofka ka warran guri iska degan keligii degan ee ciidda usoo gashay ee aroortii laga yaabo deegaankiisa inaan masaajidba u dhow ama goob muslimiinta ku tukato ee intu masaajidada xataa ma adibaan
marka wax badan baa jawaabo badan baa isbedelay marka maxay noo xiga falastiin madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay markii ugu horreysay ololaha doorashada kala qayb galay hillary clinton oo noqonaysa musharaxa madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga isagoo sheegay in clinton ay tahay qofka ugu habboon ee xilka madaxtinimada qaban kara khudbado kala duwan oo ay labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump ay labaduba shalay kusoo bandhigeen ba- barnaamijyo ay taageero markaasi uga raadsanayaan shacabka ayaa lagu qabtay gobolka north carolina ee dalkan maraykanka sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan inoo haysa xafladan ay hillary clinton kula hadlaysay taageerayaasheeda xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid ballaadhan oo ay dad badani ka soo qayb galeen hillary clinton ayaa ugu baaqday haweenka iyo qoysaska maraykanku in ay taageeraan oo ay iskarab taagaan marka la gaadho doorashada madaxtinimada ee bisha noofembar ee sanadkan laga qaban doono guud ahaan maraykanka Today, I am asking for your support in the general election. I'm asking you.
maanta waxaan idin weydiisanayaa taageeradiinna waxaan rabaa inaad ii ololeysaan oo aad u ololeysaan mustaqbalkeenna maxaa yeelay waxaan sidiinna oo kale subax walba soo toosaa anigoo isweydiinaya maxaynu samayn karnaa si aynu wax fiican ugu qabanno carruurta maraykanka taasi oo culays weyn ku ah dalkan waxaa hareeraheenna jooga dad baahan waxaa hareeraheenna jooga dad ku nool nolosha ugu saboolsan anigu waxaan idiin ballan qaadayaa in ilmo kasta oo dalkan maraykanka ku nooli uu helo waxbarashada adduunka ugu fiican macallimiinta yale iyo nolol wanaagsan isla maalintii shalay waxaa gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ka dhacayay munaasibad uu munaasibad uu isaguna soo qabanqaabiyey musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo uu isaguna kula hadlayay taageerayaashiisa waxaana munaasibadaasi la sheegay in ay inta badan uu donald trump uu ku durayay siyaasadda hillary clinton iyo xisbigeeda dimuqraadiga waxay haddaba isweydiintu tahay sababta ay labada musharaxba u doorteen inay gobolkaasi ka bilaabaan wejiga labaad ee ololahooda doorashada waa kan faysal dari oo ka faallooda siyaasadda maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota soddon iyo labadii sane u dambeysay mar qura maahane inta kale waxaa ku guuleystay xisbiga jamhuuriga sanadkii labada kun iyo sideedii ayaa waxaa ku guuleystay markii u horreysay muddo soddon iyo laba sana obama in sida la saadaalinayana hadday taasi dhacdo in gobolka north carolina wuxuu u sahli doonaa xisbiga dimuqraadiga ah inay madaxweynenimada ku guuleystaan oo sidaa ay ku hesho hillary madaxweynenimada waxaa sahli karaa in gobolka waxaa in aada ugu badan dadka madowga ah waxaa aada ugu badan dhalinyarada waxbaratay marka sidaad og tahay in hillary aad baa xisbiga looga jeclayay laakiin in dadka dhalinyarada ah in aada uma jeclaa hillary laakiin dadka dhalinyarada waxay aada u jecel yihiin obama sidoo kale dadka madow oo aada ugu badan laftooda oo in ay ka hesho ayagana garab inay ka hesho madaxweynaha maraykanka barack obama oo markii ugu horreysay shalayto si buuxda ololaha taageer taageero raadiska ugala qayb galay hillary clinton tan iyo markii uu muujiyey inuu iyada taageersan yahay ayaa si weyn u ammaanay kartideeda iyo shaqadii ay wasaaradda arrimaha dibadda ay ka soo qabatay muddadii ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd waxaa kaloo madaxweyne obama uu clinton ku ammaanay in ay dhaqaalaha maraykanka wax badan ka og tahay islamarkaana ay wax badan ka qaban karto horumarintiisa iyadoo la socotay buu yidhi heerarkii kala duwanaa ee dhaqaaluhu uu soo maray tan iyo markii uu obama xafiiska la wareegay geesta kale donald trump oo xisbiga jamhuuriga u tartamaya ayaa clinton iyo xisbigeeda ku dhaliilay in ay ka been sheegeen siyaasadooda oo ay haatan clinton garab ka saarayso dadka hantida haysta sidoo kale waxaa jira mudaharaadyo ay dad badani oo maraykan ah ay kasoo horjeedaan oo ay soo abaabulayaan dadka kasoo horjeeda labada musharax clinton iyo trump oo la sheegay in ay damacsan yihiin inay khalkhal geliyaan shirweynayaasha labadaasi xisbi ay bishan gudaheeda ku qabanayaan gobolada ohaayo iyo pennsylvania waa kan mar kale faysal dari oo arrintaa sharxaya labadaba hadda waxaa socdaa in abaabul aada u xoog weyn oo in mudaharaadyo ay dad ka soo horjeeda ay kiciyaan laakiin waxaa muhiima oo u baahan in la xuso xisbiga dimuqraadiga ah kuwa ku mudaharaadaya maahan xisbiga jamhuuriga waa isla xisbiga dimuqraadiga qayb ka tirsan oo taageersanaa ninkii laga adkaaday ee bernie sanders oo xisbiga dhinaca bidix ah oo ah qeybta u dooda in in in la in la kordhiyo lacagaha dadka danyarta ah la siiyo in qeybtaas ayaa waxay leeyihiin sababihiina looga adkaaday waxay ahaayeen waxaa loo yaqaano super delegate super delegates oo ah ergooyinka joogtada ah ee xisbiga oo intoodii badnayd hillary raacay dhinaca kale haddaad eegto oo waa dhinaca jamhuuriga eh dadka ku mudaharaadaya waa dad xisbiga dimuqraadka ka tirsan oo iyagu raba inay mudaharaadka ka horgeeyaan ninka la yidhaha donald trump oo ay leeyihiin waa nin nacayb badani ku jiro iyagoo nacaybka iyo oo xagga uu dumarka uu qabo ama xagga dadka soo galootiga madowga iyo dadka laga tirada badan yahay uu necab yahay nacaybkaas ayagoo ka mudaharaadaya ayay waxay rabaan cleveland magaalada lagu qabanayo shirka inay mudaharaad badan ka ridaan laakiin waxaa cajiib noqotay siriga ama magaalada cleveland ayaa diiday mudaharaadka in la qabto n marka waxaa dhici doonta in dacwado xagga maxkamadaha laysla galo oo hay-adan u dooda n xorriyatul qowlka ee loo yaqaano a c l u ayaa ayaa durba waxay bilowday inay dacweyso magaalada cleveland tan iyo markii uu tartanka israabreebka uu ka hadhay senator bernie sanders oo si adag ula loolamay hillary clinton kana tirsan xisbigaasi dimuquraadiga waxaa weli sii muuqanaya kala qaybsanaan u dhaxaysa taageerayaasha xisbigaasi dimuquraadiga oo qaarkood laga yaabo inay haatan go'aansadaan inaanay codaynin hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku talinaya in ay wada hadlaan labadaasi mas-uul hillary clinton iyo bernie sanders si ay u midayn karaan cududa iyo awoodda xisbigaasi dimuquraadiga sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isugu keena soo duuday markana kaalimihii suugaantaan ugu talagalnay maalinta ciidda
heestaasina waxay gebagabe u tahay idaacaddeedii duhurnimo idaacaddeedii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjare ayadan la socodsiinaya dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya inaad caawa ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo barnaamij gaar aanu ugu talagallay ciidda oo ay marti ku yihiin qaar ka mid a fanaaniinta iyo weliba dad majaajilaystayaal ah inta aynu kulmayno toddobada fiidnimo waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh